waxbarashada waa sheyga ugu muhiimsan ee aadanaha ku anfici karo noloshiisa tan qoyskiisa iyo midda bulshada ula nool yahay waana furaha horumarka bulsho degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku yaala goobo badan oo waxbarasho islamarkaana bixiya adeegyada waxbarashada oo maadi iyo diini intaba leh qaar ka mid ah waalidiinta ku nool magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose oon waraysi la yeelanay ayaa ardayda waxbaranaysa ugu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada si ay u noqdaan kuwo dadkooda dalkooda iyo diintooda anfaca magaceedu waa maxamed axmed kana mid ee waalidiinta ku nool ee degmada dhobley bulsho wax baratay baa wax noqotaa Ee, f- waxbarashadan waa furaha ee, adduunidan hadda aan joogno Ee, waayo dad aan waxba baranin ee, qof ardaygan hadduu waxba baranin ama asagana wax ma qabsanaayo Ee, bulshadan waxa u mataraayo laakiin qofka hadduu waxbarashada ka meel gaaro qofka asagaa is anfici dadkii waalidkii buu anfici bulshadii buu anfici berito marka muhiimadda ay leedahay inuu ardayga gudbo oo wax barto ee, saddexdaa muhiim bay leedahay marka hore waa inuu asaga uu is anfaco ee, asaga hadduu anfacana waalidkiis buu anfici waalidkii markuu anfacana bulshadii buu anfici bulshadii uu meeshaa ku noolaa degmada hadduu anfacana dalkii oo dhan buu anfacaya marka dambe magacaygu waa bashiir maxamed aadan oo ku nool magaalada dhobley gaar ahaan xaafadda koowaad waxaan ka hadlayaa xagga waxbarashada bulshada dhobley waxaan ugu baaqayaa siiba waalidiinta noocuu yahayba aabbihii hooyaba ciyaalkooda iyagaa akhriya adduunba iyagaa ka mas-uula hadday xumaadaan iyaga ka mas-uula oo ka mas-uula haddee ilmihii diinta si fiican iyo maadiga si fiican u barta ee akhlaaq wanaagsan ku dhaqmana iyaga unbaa ka mas-uula marka ilmo walba meel buu ka soo baxaa hal la ogaado weliba diinta iyo maadiga diintana inay aad iyo aad ay u qiimeeyaan iyo ani la quman Aa, wiilashiya gabdhahaba ay u simaan si kastaba ha ahaatee waxbarashada ayaa ah sheyga ay dadka ku horumarin karaan noloshooda iyadoo daa'irta waxbaranaysa loogu baaqay inay xoogga saaraan yoolkooda waxbarasho